haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaa waxaana si wada jira u soo jeedinaya caashe ibraahim aadan cashacuud iyo nuur xasan nuur bukhaari
wacanaa wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha aniga oo filaya inaad dhegta ku haysaan dhambaaladii aad soo dirsateen iyo heesaha an annagana idiin soo xullay dhambaalka ugu horreya toddobaadkan waxaa haya nuur xasan nuur bakhaari nuuroo soo qaba dhambaalka ugu horreeya waa tahay caasha dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah jaamac maxamed xirse iyo cabdirashiid axmed qowrax waxaa kaloo ku jira dadka dhambaalkani diraya cabdirasaaq axmed qowrax iyo cabdiweli axmed qowrax xuseen axmed qowrax saade axmed qowrax iyo cali daahir nuur cabdiqani daahir nuur shaafici axmed warsame macalin mubaarak cabdiraxmaan iyo dhammaan bay yidhaahdeen dadkan waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha iscalmade oo kale ah jimcaale axmed qarax iyo marwadiisa faaduma cali ibraahim gorod oo arooskoodu ka dhacay deegaanka kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka ismaamulka soomaalida ethoobiya ducadu waa dhankiin ayay yidhaahdeen waxaana la uga barinay wiil iyo caano gabadh iyo caano iyo guri nabad ah aamiin dhambaalka dhinacayga ugu horreeyana waxauu naga soo gaaray hooyo xulbo cilmi gaabo iyo abe axmed cabdulle geedi faarax axmed cabdulle cabdi axmed cabdulle waa dhammaan ilmo axmed cabdulle bilaa ku jira cusmaana ku jira farxiya ku jirta waxaa ku jiro kale nuurto dhammaantood waa ilmo axmed cabdulle nimco axmed cabdulle xaliimo axmed cabdulle geedi iyo dhammaan baa la yidhi reer cabdulle geedi iyo dhammaan reer cilmi gabow iyo asxaabta kale ah baa la yidhi faarax maxamed caydiid iyo sidoo kale faarax maxamed xirsi iyo faarax bashiir waa wada faaraxyo waa tahay iyo jaamac maxamed xirsi iyo safiya waa shaafici xuseen aadan iyo maxamed shaafi sheekh iyo ugu dambayntii khadar good waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan dadka kale ah baa la yidhi cali axmed cabdulle iyo marwadiisa nayruus maxamed aadan arooskoodu ka dhacay sideed iyo labaatankii bishaanu soo dhaafnay juulaay laba kun koob iyo labaatan magaalada muqdisho bahda v o a ducada waa xaggiina baa la yidhi arooskaasi waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii barakooba u badbaaray oo khayr qaba oo dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tarana ilaahay uu dhexdooda ka beero aamiin ayaan ana u raaciyey dhankii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysa ee aan maanta dhegeystayaal idinkugu talagalno waa heesta yartu quruxsana waxaa ku luuqeynaya fanaanka zaki yare
iyo qofkan toosana qumanidu dhaqaaqoba dhigiigsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha qorqornaa ilwahada qora taagana dhaxuqabasha iyo qofkan toosana qumanidu dhaqaaqoba dhigiigsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha indhigii qobtaalo qushoorsana indhihii qabtaalo qushuursana ka shaqahayibta qiiraysana qadirbaasimeeya tuqaniisana alla quruxsana oo qaabsama dhabta qalanjadiyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana aqaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana umana haldhaa oo qadab la'a khayrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed bishood ku qiyaasana aniga qiree qoftu fariidsana dabtii qurux dhaafsana qaybteed cishood ku qiyaasana aniga qire qoftu fariidsana durmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga nacba durmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oqab weynid iyo qursiga nacba alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oqaabsama inta qalanjadiyo qiimaysana allaqaaya iyo qalbi xarana oqolsamiyo qosol aan intaasi kaga gudubno heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka zaki yare dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray eedo faadumo maxamed cumar iyo eedo cadday cali iidle iyo eedo luul xuseen samow iyo eedo sahro cabdulaahi maxamed waa eedo sahro cabdulaahi maxamed iyo abti maxamed cumar nunow iyo abti maxamed cali abikar abti nuur cumar nunow iyo abti xasan cumar nunow iyo abti cabdi cali abikar iyo abti macalin saalax cumar waxaa kaloo dhambaalka ku jira habaryaer aamina cumar nunow habaryaer raaliyo cumar nunow habaryer baa la yidhi waa habaryaro dhammaantood maryan cumar iyo faadumo shuuriye nuur iyo ibraahim aadan cali awowe awowe mise abowa taa allah ku gaarsii waa abowe cabdikariim yuusuf samow iyo faadumo aadan cali dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan wariye nuur maxamed macalin oo lagu naanayso nuur shiine iyo marwadiisa maryan aadan cali maryan janno oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada jowhar taariikhdu markay ahayd lixdii bishan aan ku jirnay sideedaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan ducada waa xaggiina lir waa tayroskiina allah barakeeya kii ubad khayr qaba lagu kala helo oo dalkooda dadkooda iyo diintooda anfacana allah ha ka dhigo waxaan hayaa hambalyo aroos waxaana caasha hambalyadan ay naga soo gaartay dadka kale ah awoowe macalin cabdi xasan kulmiye iyo awoowe cali xasan bulxaaye ayaya xaliimo axmed faarax iyo ayaya faadumo xaaji cismaan aabe aadan cali bulxaaye aabe maxamed macalin cabdi nuunow iyo hooyo maryan cali abikar hooyo xaawo cumar nuunow adeer cabdulaahi macalin cabdi xasan kulmiye iyo adeer maxamed cali bulxaaye adeer macalin yuusuf macalin cabdi adeer cabdulaahi cali bulxaaye iyo adeer macalin cabdi cali bulxaaye adeer abubakar macalin bulxaaye adeer abuukar macalin cabdi xasan kulmow iyo adeer cismaan cali bulxaaye adeer qaasim cali bulxaaye adeer cumar macalin cabdi xasan adeer maxamed cali bulxaaye iyo adeer abuukar cali bulxaaye waayahay waa warqad isku soo laalaabatay waayahay waxaa kaloo ku jira eedo khadiijo cali bulxaaye iyo eedo maryan macalin cabdi iyo eedo deeqo macalin cabdi xasan eedo faadumo cali bulxaaye eedo sahre macalin cabdi saharuuja iyo eedo xamdi mukhtaar aadan bilac eedo sacdiye cali bulxaaye dhammaan asxaabtan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii aroosadda waa kuwe waa weriye nuur maxamed macalin nuur shiine iyo maryam aadan cali maryam janno oo lixdii bishan agoost ku aqalgalay magaalada jowhar waxaanu leenahay allaha ka dhiga kuwa isku waara oo ubad khayr qabana uu alla siiyo aamiin heesta kale dhegaystayaasha aan u hayno waa hees dhegaysigeeda dhegaystayaashu aanay ka daalin sida aan qiyaasayo waa heesta dalmar codadka salaad maxamed shardi salaad derbi iyo xalime khaliif magol aniga dalbado isla doontay dhibkee madabaalana qaan daadna way la tegeen bishii cadaadaa iga sii daray dorsoomay maalmahan sidan aan dayaysne malaha dooga kalweyaan dow kalweyaan madaalo ka doobi waayo
wadigaan duloobahee dooxyada fadhiiste intiisaba daryeela dadka kale wax taarte maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku ciishe
habinkaagii gelisee alay deeqa kaalay adaan kugu danseege Ah, dulmi lama xambaartee sigaan ku jiray baad dibadda iga saartee degi waayey daruurtuba halkaan maro bal nasiib daraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda kugu daalay na dayrisee xabaacad ceeda duhurkii harayse adigay dadaaye iga durugtay kugu daalay na dayrise xabaacad ceeda duhurkii harayse adigay dadaaye sida damacday maahine dayriga nugaal bari wada daaqimay sidee ni la-aantaad igu dilaysay haddiyaan deeqa hoy deeqa kaalay dalmar kaalay warka lama daboole wixii ku daray ii sheeg
nacabkii dilaya deris aad la noqoto docdaadiga wareente
dalmarow dalmarow waa daqunule
waa tahay dhambaalkanna waxaa la yidhi annaga oo kale ah habaryar safiyo cabdulaahi macalin iyo saygeeda cabdilcasiis yuusuf iyo caruurtooda oo kale ah maxamed abshir axmed cabdulaahi khaalid zakariya yaasmiin iyo sahra iyo sidoo kale baa la yidhi habaryar najma xaaji geedi isaygeeda doctor cabdifataax maxamed waa cabdifataax maxamuud cali iyo caruurteeda oo kale ah baa la yidhi maxamed mumtaaz iyo muwaahib iyo sidoo kale ayayaluul calaso maxamed waxay kala joogaan maraykanka england iyo meelo kale waxaanay tahaniyad u dirayaan maxamed axmed cusmaan iyo sahra abuukar cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka baarigan lagu kala helo aamiin caasho waxaan hayaa dhambaal eh, hambalyo aroos ah waxaana uu naga soo gaaray aaba cabdulaahi aadan huruud iyo hooyo aluwo cabdi maxamed macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed aadan xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa cali aadan xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdixakiim maxamed macalim iyo saciid yaasiin cabdiqaasim cabdinaasir axmed maxamed faaduma cabdulaahi aadan iyo caruurteeda iyo asxaab kale waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii aroosadda waa cabdifataax cabdulaahi aadan iyo zakiya cali nuur oo ku aqalgalay deegaanka qaahira ee gobolka baay ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba alle uu kala siiyo aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo xaawo jibriil deer waxaa kaloo kula jira hooyo xaawo ibraahim sheekh habaryar maryan ibraahim sheekh iyo bile ibraahim sheekh iyo deeq cali colaad iyo maxamed cabdulaahi maxamed waa maxamed cabdulaahi maxamuud iyo cabdicasiis cabdulaahi maxamuud iyo abuukar ah, waa abubakar cabdulaahi maxamuud iyo bello cabdulaahi maxamuud iyo dad kaloo fara badan oo dhambaalkan ku jira iyagoo isku duuban oo kalena jooga soomaaliya south africa ingiriiska kenya iyo shiinaha iyo faransiiska maraykankana qaar baa jooga hataa waa la kala tegay wacitaani dhalasho hawada u marinayaan muxyidiin muumin cusmaan iyo maryan cusmaan waa maryan cumar cusmaan oo dhowaan uu wiil ugu dhashay dalka norway wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdisalaam allaha ka dhiga kii soo weynaada ee kora ee kaalin wanaagsanna qaada aamiin ayaana ina u raaciyey dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabanay taageero makaahela waxaa ku luqeynaya cawaale aadan iyo aamiina afrig
hablaha bidcanguudka sare intay tiro leegi
in heestaasi aad ka hesheen waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray ayay muslimo siciid iyo abtiyaal baa la yiri iyo habaryaro waxay kala yihiin cusmaan cabdulaahi macalin maxamed cabdulaahi macalin iyo cabdiraxmaan xasan macalin ducaale xasan macalin waa ducaale xasan macalin iyo abshir xasan macalin iyo safiyo cabdulaahi macalin iyo faadimo xasan macalin iyo caruurteeda waxaa kaloo dhambaalka ku jira falis xasan macalin iyo caruurteeda fardowse xasan macalin iyo seegeeda maslax aadan iyo caruurteeda najmo xasan macalin iyo seegeeda iyo caruurteeda aamino cumar wehliye iyo laylo xuseen hurdaaye iyo dahabo xuseen hurdaaye luul axmed fartuun tifow macalin iyo dhammaan reer macalin cabdi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxay tahaniyad aan lasoo koobi karin u dirayaan maxamed axmed cusmaan iyo sahro abuukar cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa xoolaha waxay leeyihiin meherkaasi allaha ka dhigo midkii loo aayiyo guurkana uu ku xigo owlaad baariyana lagu kala helo aamiin haatanna caasho waxaa noo baaqaya dadka kale ah xasan maxamed cabdulaahi iyo faadume yuusuf cabdulaahi sabaad yuusuf cabdulaahi iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shini hoyo nuure cabdi cabdulaahi iyo yaasiin jaamac maxamed deeq maxamed cabdulaahi dhammaan reer cabdulaahi xuseen oo isku duuban baa layiri waxay tahaniyad dhalasho ay halkaanay uga dirayaan ciidiid cabdi cabdulaahi iyo nasre cali barre oo laba wiil oo mataano ah ugu dhasheen isbitaalka guud ee magaalada burco labaiyo tobankii agost magac bixinta labadaasi wiilna waa daadihiyaasha barnaamijka ay yidhaahdeen waayahay waxay ku wacnayd in waalidka ay u bixiyaan laakiin sida dhaqanka ka ah soomaalida xasan iyo xusein ayaan dhehi lahayn waxaanan ugu duceynay in alle uu ka dhigo owlaad caafimaad qabta oo baahriyaal ah oo dadkooda dalkooda iyo diintoodaba waxtara aamiin dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeeya adeer duraan maxamuud sandheere iyo eedo farxiyo faaluug iyo dhammaan qoyska reer duraan sandheere dhammaan qoyska reer xaaji baasir sheekh cabdulaahi iyo adeer gaaciye sandheere iyo adeer gaboobe sandheere iyo adeer cabdinaasir sandheere iyo aabe aadan cabdulaahi xidig iyo qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer cabdi cali cabdulaahi iyo qoyskiisa dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid dhalasho u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi hee cabdiraxmaan duraan sandheere iyo marwadiisa maryan xaaji cabdinaasir sheekh cabdulaahi waa tahay oo wiil gu dhashay gobolka doolo baa layidhi gaar ahaan tuulada neef ku ceshe maxaa layidhi waa tuulada neef ku ceshe waa tuuloygu cusub waa tahay oo ka tirsan baa layidhi degmada leheliyucub waa tahay waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa la yidhi suhayb ducadana waa xaggiina waa tahay suhayb waxaan leenahay soo weyno waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara
aamiin ayaan ana u raaciyey caasho dhambaalkan hayo waxa uu naga soo gaaray hooye sacdiye xasan hooye khadiijo xasan cabdi aadan xasan abti maxamed xasan iyo abti ibraahim xasan cali axmed sheekh cabdi axmed sheekh khaliife axmed sheekh cabdirashiid axmed sheekh iyo khayrow axmed sheekh keliya axmed sheekh shukri axmed sheekh iyo isniin axmed sheekh deeqe axmed sheekh iyo zaynab axmed sheekh dhammaan dhammaan asxaabtana waxay tahay niyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan boqorkii boqorada baa layiri waa aamina iidle maxamed iyo liibaan axmed sheekh oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaaris ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ducadu waa v o a ay yidhaahdeen waxaanu leenahay allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba uu alla kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhammaalkanna waxaa diraya adeer cabdi xasan muxyidiin iyo adeer cumar xasan muxyidiin iyo abti mukhtaar cabdulle macalin iyo mukhtaar maxamed maxamuud iyo aabe axmed maxamuud iyo cumar bare colaad wuxuu ku magac dheeryahay carab dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan abshir maxamuud xasan abshir caado iyo sacdiye axmed maxamuud oo wiilgu dhashay caasimada soomaaliya baa layiri gaar ahaan degmada dayniile gaar ahaan baa layiri waaxda afraad ee kurdamac waa tahay magaca wiilka waxaa layidhi waa cabdiqani abshir maxamuud waxaan leenahay soo barbaaroo noqo kii soo kora ee kaalin qaada aamiin dhambaalka ugu dambeeya waa tahniyad aroos caasho waxayna naga soo gaartay asxaab qaali igu ah waa asxaabtii raadiyo jowhar ee magaalada jowhar waxaa ugu horeeya agaasime maxamed abuukar casayr bashiir cali daahir caano boore iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag cabdiqani xaaji maxamed oscar iyo cali maxamed warsame caleyka cabdulqaadir maxamed iimaan axmed shariif sabki iyo cabdullah maxamed abuukar maxamed nuur tarsan iyo cabdiraxmaan shamcuun maxamed ibraahim jimcaale iyo ilyaas cabdi saalax cabdikariim cumar macalin aalos iyo sheekh cumar sheekh cabdulaahi cumar shire xamir sheekh ibraahim jimcaale dhammaan asxaabtana waxay tahniyad aroosoo farxadle ay hawada u marinayaan weriye nuur maxamed macalim nuur shiine iyo marwadiisa maryan aadan cali maryan janno oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jowhar taariikhdu markii ay ahayd lixdii bishan agoost waxaanu leenahay allaha ka dhiga kuwa isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana waa heesta alkudhageedu yahay shamsa waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdulaahi nuur cawaale cabdulaahi xalwo iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan caashicuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunkee qorraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunkee qorraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cusqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cusqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shucuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shucuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo wada shiciir ammaankaai shaxda lagu cayaaraa shicka igu deqdi shafeecadii naftaydaay barnaamijkaasi hambalyada iyo heesahana waxaa nala soo codsiinayey caashe ibraahim iyo nuur bukhaari wuxuuna gebagabo u ahaa idaacaddii galabnimo dhegaystayaal dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo